bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamad وعlى آlih وaصxaabih أجmaciin ama bacdu qala اlimam الbخariي raximah اllah tacaalى babu matىa yaqum الnaasu إida ra'w اlimama cinda اliqaama wuxuu baab yahay mataa yaquumu nnaasu dadku goormay kacayaan oo istaagayaan idaa ra'w اlimaama imaamka haddii ay arkaan cinda aliqaamati iqaamada agteeda iqaamada agteeda goormay dadku kacayaan ayb haddii ay arkaan imaamka qala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa hishaamu qaala kataba ilaya yaxyaa hishaam marka waa ibn abi cabdillaahi dastuwaa-i kataba ilaya yaxyaa mukaataba inuu xadiidkan ku helay ayuu sheegaya ariiqa uu ku qaatay inay tahay can ariiqi lmukaataba si qorid u soo qoray xadiidka kataba ilaya yaxyaa huwa bnu abi kaiir yaxya bnu abi kaiir alyamaami can cabdillaahi bn abi qataadata can abiihi qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqiimo falaa taquumuu ha istaaginina xataa tarawnii intaa iga arkaan aniga intaa iga arkaysaan ha istaaginina marka imaamka markii la arko in la istaagayo saasaa hadda xadiidka daahirkiisa ka muuqato meeshaan marka ibnu xajar masaladuu ka hadlay waxa uu yidhi ayb xataa tarawnii ay kharajtu intaad i aragtaan inaan soo baxay aniga wa saraxa bihi cabdurasaaq wagayruhu can macmarin can yaxyaa akhrajahu muslim walibni xibbaana min ariiqi cabdirasaaq waxdahu xataa tarawnii kharajtu lakum ilaa aada iga aragtaan inaan idiin soo baxay idinka ayb riwaayo kalena xataa tarawnii xataa tarawnii kharajtu ilaykum ayay leedahay markaa wuxuu yidhi waqaala malikun fi lmuwaطa lam asmac fii qiyaami اnnaasi xiina tuqaamu asalaatu bixaddin maxduud ma maqlin buu yidhi marka salaada la aqimaayo istaagitaanka dadku istaagayaan waqti maxduud ah ma aanan u arkin ilaa innii araa daalika calaa taaqati innaas aniga waxaan u arkaa weyr dadka tabartooda sida ay tahay fa inna minhum athaqiila walkhafiifa dadka mid fududaa ku jiro mid culusaa ku jiro ayb qof walbaa marka iyo tabartiisa inuu istaaga marka wadahaba alaktaruuna ilaa annahum idaa kaana alimaamu macahum fi lmasjidi lam yaquumuu xataa tufraqa aliqaama waxay yidhaahdeen qaarkoodna imaamku hadduu masaajidka joogo ma la istaagaayo ilaa iqaamada laga dhammeeyo marka iqaamada la dhammeeya la istaagay ayb wa can anasin annahu kaana yaquumu idaa qaala almu'adinu qad qaamat isalaa anas ibnu maalik wuxuu istaagi jiray markuu yidhaahdo qofka aqimaya qad qaamat isalaa markuu maraayo waa istaagi jiray anas rawaahu ibnu lmundir wagayruhu wakada rawaahu saciid bnu mansuur min ariiqi abi isxaaq can asxaabi cabdillaahi wa can saciid bni lmusayib qaala idaa qaala almuadinu allahu akbar wajaba alqiyaam mar haddii muadinku uu yidhi allahu akbar iqaamadii bilaaba in la istaaga waa waidaa qaala xaya cala salaa cudilat sufuuf sufuuftaa la simaya ayb laa ilaaha illa allahu haddii uu yidhaahdana imaamkii waa kii baaranayaa oo takbiiratulixraamkii buu gelaya laakiin sunnada nebiga sidaan ma ahaa jirin oo safka inuu nebiga simi jiray oo uu aada uga warqabi jiray ayaa cad marka bimujarad laa ilaha illa allahu uu dhammeeyo allahu akbar hore ma laga dhihi jirin ayb taas marka waa haddii imaamku uu masaajidka joogo wa amaa idaa lam yakun ilimaamu fi lmasjidi imaamku haddaanu masaajidka joogin fadahaba aljumhuuru ilaa annahum laa yaquumuuna xataa yarowhu jumhuur waxay ku tageen inaynan dadka istaagin ilaa ay imaamka ka arkaan ayb waana midda hadda uu keenay bukhaari ayb wa khaalafa man dakarnaa cala atafsiili aladii sharaxnaa wa xadiidu lbaabi xujatun calayhim wa fiihi jawaazu aliqaamati waalimaamu fii mansilihi xadiidka waxaa laga qaadanayaa imaamka oo gurigiisa jooga in la aqimi karo laakiin waa inuu og yahay in la aqimayo oo meel dhow oo masaajidka u dhow sida rasuulkaoo kale markiiba u soo bixi karo ayb marka in la kala qaado masalada warka kooban waxaa weeyaan masaajidku markuu imaamka ku jiro iyo markuu ka baxsan yahay markuu ku jiro iqaamada waa la sugaa ilaa ay ka dhammaato ama uu gudagalo marka laakiin uu ka maqan yahay ilaa imaamka uu ka soo galo oo la arko maahane inaan layska is istaagin baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan laa yascaa ila salaati salaadda u ordi maayo mustacjilan isagoo mid degdegaaya ah walyaqum ha istaago bisakiinati xasilooni iyo walwaqaari ha ku istaago deganaan ayb qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa shaybaanu huwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can yaxya can cabdillaahi bn abi qataadata can abiihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam idaa uqiimat isalaatu salaadda haddii la aqiimo falaa taquumuu ha istaaginina xataa tarownii intaad iga aragtaan wacalaykum bisafiinati bisakiinati xasilooni iyo deganaan ogaada oo yani deganaan ka warqabo laasima oo ogaada ayb taabacahu caliy bnu lmubaarak ayaa mutaabaceeyey damiirkan marka taabacahu iyo u laabanaa wuxuu u noqonayaa ayb shaybaan ayb taabacahu caliy bnu lmubaarak can yaxyaa marka cali bnu mubaarak yaxyau ka warinaya marka riwaayadii horena shaybaan ayaa yaxya ka warinaya marka shaybaan ayaa mutaabacada helay waxaa mutaabaceeyeyna waa cali bnu lmubaarak ayb damiirkaana marka meeshaas u noqonaya tarjamada iyo xadiidkuna calaaqada ka dhexaysa waa ismudaabaqaynayaan oo walyaqum bisakiinati waalwaqaar riwaayaduna waxay leedahay wacalaykum bisakiinati ayb marka deganaani xasilooni ku imaada qofka isagoo xasilooni ay ku dheehan tahay aa laga wadaa yaan la soo degdeginna macnaheedu waxay tahay degdeg qofka xasiloonida ay uga tagto mar walba wax cabir kale waxaa weeyaan sakiinada iyo deganaanta wax cabiran oo socod cabiran ma jiro oo kaasna waa badan yahay oo waa la diiday kaasna waa degdeg kuma jiro la dhahayo ma laha marka aktarulaa'ima waxay yidhaahdeen qofku hadduu soo dadaalo oo lugtiisa soo furo laakiin xasilooni uu ku dheehan yahay waa yeeli karaa xadiidkana ma khilaafin markuu soo ordo laakiin oo isaga dhan uu dhididaayo oo neeftuur uu ku jiro oo isagii dhan deganaantii ay ka maqan tahayna tan la diidaayo midaas shuraaxa kitaabka saasay dhahayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan hal yakruju ma baxayaa min almasjidi masjidka ma ka baxayaa licilatin cillo darteed masaajidka ma uga baxaya markii la adimo kabacdi cillo darteed masaajidka ma uga bixi karaa ibnu rajab marka cilladan labay noqon kartaa buu yidhi sharxa fatxulbaarigiisa wuxuu yidhi cillo waalcudru nawcaani axaduhumaa maa yaxtaaju ila alkhuruuji macahu ila almasjidi waa cudurdaar qofku uu u baahanayo inuu masaajidka ka baxo uma yacuudu uu soo noqonayo markaa liidraaki salaati fiihi si uu salaadda usoo haleelo cudurdaar marka waxaa weyaan cudurdaar masaajidka inuu ka baxo ku yimi ku qasbay uuna soo noqonayo cudurdaarkaasoo kale marka wuxuu ku sheegay inuu yahay kan yakuuna calaa kayri tahaaratin maalan inuu tahaaro la-aan uu noqday ama uu yahayba marka masaajidkii gudihiisa isagama dhex jiraaye waa bixi karaa bannaankuu kusoo weyse qaadan karaa waa imaan karaa taas waa cilla iyo cudurdaar ka labaad cudurdaarka labaad wuxuu yidhi an yakuuna alcudru cudurdaarku inuu yahay maanican min asalaati fi lmasjid cudurdaar aan cudurdaar in masaajidka lagu tukadaba mancinaayo inuu yahay dhici karto kaasoo kale marka ka bidcati imaamihi wa naxwihi imaamkiisa bidco ku jirta darteed markaasuu wuxuu keenay afarkii ibnu cumar abuu daawuud iyo keyrkii ay wariyeen masaajid baa ibnu cumar uu soo galay markaasuu wuxuu arkay nin salaadii casir ama salaadii duhur tahwiib samaynayo asalaatu khayru min annoom dhahda markaasuu wuxuu yidhi masaajidkan masaajid bidco waaye naga wada buu yidhi waa ka tegay ibnu cumar meel kaluu salaad u doontay marka cudurdaarka noocan oo kale waa cudurdaar mancinaayo in masaajidkii lagu tukada markaas kan marka isaga yaa iskale laftirkiisa marka qofkii ibnu cumar oo kale ah ama qofkii imaam ah ama qofkii amiir ah oo ay cuquubadiisu wax samayn karta ile cuquubada ama yacnii hajriga ama qofka yacnii bidcada hajrigeeda ama qofka yacni waxaan ujeedaa mubtadica hajrigiisu wuxuu ka suurtoobaa qofkii awood u leh qofka awood u lehna culammadu waxay ku sheegeen ninkii quwa macnawiya cilmiya haysto ama qofkii quwo kaloo haysta suldadii sharciga ahayd markaas ku taagan oo labadaas iyaga kanna waaba canaanan karaa ninka madaxa ninkan kalena imaam maadaama uu yahay oo dadku ay raacsan yihiin qofkiibaaba la canaananaya ama qofkiibaa iscanaananayo wuxuu isleeyahay war hebel haddii uu salaa masaajidkii ka tegey qalad baa kugu jira inuu is yidhaahdo dib isugu laabtaa laga yaaba ayb marka albaab iska furan ma ahan oo qof yacnii dadadka dadadka qaarkood ayagoo ku cusub yaa laga yaabaa wax fahamka iyo sunnada iyo bidcadaba ku cusub oo aan kala saari karin sunnadii iyo bidcadii baa laga yaabaa inay aharkan ibnu cumar iyo kale intay deliishadaan masaajidada uga cararaan oo dadkii cilmiga akrinaya uga cararaan iyo waxaas min talbiisaati ibliis waaye shaqana kuma laha yacni midkaan la sheegayana ma aha waxaas oo kale ibnu taymiyana juska siddeed iyo labaatanaad majmuuculfataawaha ayuu uga hadlay qaacido dhan buu uga hadlay iyo dawaabidu hajriga uu leeyahay marka hajriga marka dawaabidaas lagu ilaaliyo ayuu saxsan yahay haddii dawaabid aan lagu ilaalinina ma saxsana waa salaad shuruudeedu ka maqan yihiin nin tukanayo kala noqonaya ayb iyada laftirkeeda marka qof walbaa uma furna ayb wixii marka ama imaam cilmi ku ah ama ku ah yacnii imaam kale xoog awood kale leeyo wixii marka maslaxadii ka abbaari karayn furan tahay ayb cudurdaarku marka labadaasuu ka dhigay ibnu rajab masaajid looga bixi karo marna waxay noqon kartaa cudurdaar oo dahaaro la-aan iyo qofkii inay ku dhacdo masaajidka uu rabo inuu usoo noqdo marna inuu yahay cudurun maanicun min iqaamati asalaati fi lmasjid cudur mancinayo in masaajidka salaaddii lagu ooga markaas oo laga yaabo marka inuu qofkii intuu ka tago meel kale marka salaaddii masaajidyo kale iyo wax kale uu la aado labadaa cudurdaar in looga bixi karoo sheegay marka bacda aladaan masaajidka qال xdثna cabdالعaزيز بن cabdاللaahi وhuو الأweysiي qال xadثna إbrاhيم بن sacd عan صالح بن kaysاn عan بن شhihاab عan أbي سلمة عan أbي هurayرة أna rasuul الlahi slى الlه عlيه وآlه وsلم kharaجa nebigu waa baxay وqad uqiimat الصaلاaةu iyadoo salaadii la aqimay wacudilat الصفuufu صفuuftiina la toosiyey xatىa إidaa qaama markuu istaagay fii muصalaahu meeshii uu ku tukanayay markuu istaagay intadarnaa waxaanu sugannay an yukabbira allaahu akbar inuu yidhaahdo ayaan sugannay ayb oo sidaa markaan sugayna insarafa nebigu waa gaddoomaye waa iska tegey qaala waxauu yidhi calaa makaanikum meeshiinna ogaada oo laasima famakatnaa calaa hayatinaa famakatnaa waan nagaannay calaa hayatinaa hay-adeennaas aan ahayn markaas taagnaanshada ah ayaan ku nagaanay hay-atinaa waa la dabdiyey waxaa kaloo la dabdiyey haynatina binuun haynatinaa haddii la yidhaha waxaa weeyaan deganaanteenna deganaanteennii baan ku joognay markasideedaas xataa idaa kharaja ilaynaa markuu noo soo baxay nebi xataa idaa kharaja ilaynaa ilaa uu nooga soo baxay yandifu xaal uu dhibcaayo ra'suhu madaxiisa maa-an biyo u ka dhibcaayo ayb waqad iqtasala isagoo markaa soo qubaystay xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa macnihii uu u tarjamayo masaajidka in cillo looga bixi karo nebigu wuxuu soo xusuustay in markaasi junub uu ahaa ama markaasi yacnii uunan qubayskii uu soo iloobay markaasuu xusuustay waa ka baxay masaajidka marka bacda aladaan iyo bacda aliqaama waa looga bixi karaa masaajidka cilladaasoo kale marka sababta oo u keenayna xadiidku saas waay bukhaari meeshaan marka mas'ala ka baxaysa marka aad muhim u ah ibnu rajab uu baraarujiyey xadiidkan laba sibuu ku soo arooray riwaayaadkiisa badan markii nebiga ou allaahu akbarta intuusan dhihin ayaa uu isxusuustay waana ka baxay intuusan salaadda gelin wey marka nebigu hadduunan salaadda gelin dabcan dadkiina ma gelin salaadda waa la aqimay sufuuftiyaa la simay markii nebiga allah akbartiisa la sugaayay ayuu wuxuu xusuustay inuu iska yacnii qubays in laga rabo markaasuu dadkii yidhi calaa makaanikum isagana waa tegey riwaayada badanaa saasay dheheen abu daawuud marka wuxuu wariyey riwaayo iyaduna dhahayso nebigu markuu allaahu akbar yidhi kadib ayuu xusuustay oo dadkiina ay allaahu akbarsadeen ayuu nebigu xusuustay sala allahu calayh waali wasalam markaas ayuu baxay waana u ishaaray an makaanakum meeshii majooga waa tegey waa soo qubaystay oo soo laabtay nebiga sal l slam riwaayadaas marka duruqdeedu ma badna laakiin iyada laftirkeeda waa saxiix imaamu nawowi marka isaga wuxuu leeyahy waa la jamcinayaa riwaayaadkoo marna sidaanuu sameeyaa la dhahayaa marna sidaanuu sameeyey laba qisaa laga kala dhigaa laba waaqica oo kala duwan oo marna allahu akbarka isagoo ku dhowaaday uu baxay marna markuu allahu akbar yidhi kadib inuu baxay ayb tacadudaa lagu xambaara ama labada riwaayo waa isku hal qisee laakiin waa la jamcina waxaa la dhahayaa marka riwaayada dhahaysa marka xataa idaa kabara yacni araada ayuu kabira in lagu macneeyo saasna waa la sheegay calaa kullin riwaayada dhahayso markuu takbiirsaday kadib buu baxay ayaa masaa'il fiqiga ka soo baxaya ayb ibnu rajab marka wuxuu yidhi istadalluu bi hada alxadiidi calaa ana man sallaa khalfa muxditin naasin lixadatihi ana salaatahu mujzi'at canhu wyuciid اlimaamu waxdahu ayb ida dakara bacda tamaami salaatihi kama ruwiya can cumar wacuثmaan waqiila inahu laa mukhaalifa lahuma min asaxaabati masalada koowaad waxay tahay haddii qof imaam weysadu ka jaban tahay a ku daba tukato oo imaamkii markii salaada laga baxay uu soo xasuustay in weysadii ay ka jabnayd oo isagu markaa salaaddii inuu soo celiyaa laga rabaa imaamkaas laakiin dadkii la tukaday oo iyagu weysada u dhowrnayd waxba lagama rabo salaadooda waa u taam cumar iyo cuhmaan baana sidaas ku tegey qof saxaabada ku khilaaftayna ma jirin bacda saxaaba marka khilaafaa yimid kuufiyiinta qaarkood abuu xaniifa iyo kale iyagu waxay dhaheen salaadda ma'muumku waxaa saamaynaysa salaadda imaamka imaamkiisii maadaama isagoo aan is ogeyn weyso weysadii ay ka jabnayd oo sidaa uu ku tukaday dadkoo dhan waa ku soo celinayaan ay leeyihiin xaraj iyo culaysaa ku jira marka taas maxaa yeelay salaaddii ninkan markuu tukaday dadkiina tukadeen nin walbaaba iska dhaqaaqay nin marka suuqiisii jooga in la yidhaha kaalay salaaddii shalay aad tukatay imaamkaagii weyse ma qabin ku celi xaraj badan baa ku jira marka adiga salaadaada waa ku taam yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim xadiidkaasna wuu imaan doona mas'alada taas marka iyadu waa taasoo saxaabada maadaama mukhaalif aan loo sheegin ka tag khilaafkan ma ayb ayb mas'alo taas waala ayb waa hadduu soo xasuusto markay salaada dhammaato ka bacdi ayb wahada ida istamara nisyaanu limaami xataa faraqa min salaatihim faama in dakara fii athnaa'i salaatihi mas'alo kale marka waxay tahay imaamkii baa salaadda isagoo ku dhex jiro xasuustay weysada inay ka jaban tahay fakharaja imaamkii markaa uu baxay fatadahara uu soo dahaaro qaatay uma caada waa soo laabtay imaamku xagguu ka bilaaba imaamku marka salaada fa ina alimaama laa yabnii wuxuu yidhi imaamku salaadda mma binaynaayo binaa iyo istinaaf waxa la yidhaahdaa jiraan binaa waxaa laga wadaa salaadda in meesheeda laga wado istinaafna in lasoo bilaabo imaamkii marka weysada inay ka jaban tahay salaadda dhexdeeda ku ogaaday baxay soo weysaystay ee soo noqday meeshay u joogtay kama wadaayay salaaddaa soo bilaaba ayb wuxuu yidhi marka laa yabnii calaa maa madaa min salaatihi bigayri tahaaratin bigayri khilaafin midaan marka wax khilaafa ma laha fa ina man sallaa bigayri tahaaratin naasiyan facalayhi alicaadatu bilijmaaci qofkii salaadda marka isagoo weyse aan qabin tukado inuu salaaddii markaa ogaaday in weysadii ay ka jaban tahay ogaaday bilijmaac oo laysku khilaafsanay oo inuu salaadda soo bilaabo maxaa yeele wax u xirmay oo u guntanmay maba jiraan ijmaacu masalada marka ibnu rajab uu xikaayooda midaan waa masalada labaad wuxuu yidhi marka xadiidkii wuxuuna keensaday laa yaqbalu allaahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada maba ansaxaysaa la yidhi marka midkiin salaadiisu hadday weysada ka jabto ilaa uu ka weyse qaato ayb mas'alo labaad taas mas'alo saddexaad baa marka meeshaan ku jirta marka ibnu cabdilbar baa marka tan midaan hadda aan joognay qolo yar ayuu wuxuu ka sheegay qowl shaad ah oo iyagu waxay dhahayaan waa binaynaa salaadda ma soo bilaabayo laakiin wuxuu yii u ishaaray inuu yahay qowlun mukhaalifun lilijmaaci falaa yuctadu bihi waa qowl ijmaaca khilaafsan la tirsan maro ayb marka ibnu rajab waa sii wado wuxuu yidhi walaysa fi lxadiidi ana nabiya sala allahu calayh waali wasalama banaa calaa maa madaa min takbiirati alixraami wahuwa naasin lijanaabatihi masalada saddexaad tan waay marka oo waxay tahay ayb ayb rasuulka wuxuu yidhi marka takbiiratulixraamkiisii eeuu soo sameeyey markuu iloobay janaabadiisa kabacdi nebigu ma uunan binaynin oo xadiidkan inuu salaaddii bineeyey meeshaas ma sheegayo xadiidkan ayb fain qudira marka fain qudira ana dalika waqaca fahuwa mansuukhun liijmaaci اlummati calaa khilaafihi kama dakarahu ibnu cabdilbar wagayruhu xadiidkan hadda yani ma tilmaamaya nebigu inuu salaadda soo bilaabay iyo inuu bineeyey labada midna ma sheegayo laakiin dalaalada ijmaaca waxay tusaysaa in salaadda lasoo bilaabayo oo aan meeshii laga wadaynin ijmaacuna dalaaladiisu waa xoog badan tahay falam yabqa marka ilaa axadu wajhayni laba wej baa marka baaqi noqonayso axaduhumaa labada wej midkood an yakuuna lamaa rajaca markii nebigu uu soo laabtay kabara lilixraami inuu takbiiratulixraam xirtay oo salaaddii markuu soo noqday kabacdi inuu xirtay wa kabara annaasu macahu dadkiina intay iska fureen salaadda kabacdi markaas ay iyaguna takbiiratulixraam bilaabeen wa calaa hada taqdiir haddaan taqdiirkaa ixtimaalkaas qabanno wuxuu yidhi falaa yabqa fi lxadiidi dalaalatun calaa sixati asalaati khalfa imaamin sallaa binnaasi muxditan naasiyan lixadatihi haddaan sidaas dhahno dadkiina waa iska fureen takbiirtoodii hore markaasay nebiga la soo bilaabeen haddaan dhahno xadiidkan deliil u noqon maayo markaa tii aan kow ka soo bilownay oo ahayd oo cumar iyo cuhmaan baa isku waafaqay aan dhahnay mukhaalifna ma jira tii aan soo lahayn oo qofku haddii uu imaam ilowsan weysadu ka jaban tahay ku daba tukado salaaddiisii inaysan jabaynin oo salaaddiisii ay sax tahay ayaa meesha ka baxayso taqdiirkaas marka ma ixtimaalkaas ma xoog badno marka ilaa dadkan iyagu salaadooda waa u jirtaa maxay u furaayaan iyagan waxay u furaan ma laha taqdiir marka kaas waay wahaani kan labaad an yakuuna annabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalama ista'nafa takbiirata alixraam in la yidhaha nebigu allahu akbarta waa soo cusboonaysiiye taa iyadu war male wa bana annaasu khalfahu calaa takbiirihim almaadii dadkuna allahu akbartii ay ku bilowdeen bay ku taagnaayeen saasayna u wateen oo marka waa maxay nebigii iyo dadkii baa isla xirtay markii hore wuxuu soo xasuustay nebigu in qubays laga rabo waa baxay oo soo qubaystay waa soo noqday dadkii weli sidoodii u taagan yihin rasuulkii waa soo laabtay allahu akbar salaaddii buu marka xirtay ayb sidoodaas marka dadka inay u wataan ayb dadkii ixtimaalkan labaad kaas waay wahaada huwa aladii ashaara ilayhi shaaficiyu sidaan marka waa shaafici miduu ishaaray waa halka mas'alo oo ma'muumku takbiiradiisu ay ka hormari karta imaamka fiqiga sideeda imaam iyo ma'muum yaa horreeya imaamaa horreeya soo maa imaamkii oon xiranin adiga salaad makuu xirmayso suuradan ma ahanin suuradan oo kale hadday dhacdo dadkiioo salaaddii u xiran tahay imaamkii weyse ka jab inay ka hallawday oo ogaado inuu inta baxo istikhlaaf hadduunan samaynin hadduu qof soo jiido oo meeshii galo waa sideedii ma xuma haddii laakiin intuu isagu tago ou soo laabto booskiisii yimaado allaahu akbar uu yidhaahdo dadku toodii horey ku soconayaan labadooda marka la fiiriyana suurada yaa takbiiro horeeyo dadkaa horeeyan ma'muumiinta waa middaa marka miduu shaafici ishaaray wajacalahu cumdatan calaa sixati salaati almutatahiri khalfa imaamin sallaa muxditan naasiyan lixadatihi masaladii koowaadna tan uu saldhig uga dhigay tan wa xadiidkan marka saddexdaas mas'alo oo fiqhiga ah ayaa ku jirta marka ma'muum ku daba xirtay imaam salaaddiisii iloobay in isagu markaa uu weyse qabay in kale ilowsanaa ee saa ku baxay salaaddiisi inay ansaxayso bacda hadduu soo xusuusto salaadda ka bacdi salaadda dhexdeeda markuu ku soo xusuustana sidan inay tahay dambe masaladii dambe oo sheegaynin iyo in imaamku bina uunan samaynaynin isti'naaf uu samaynayo saddexdaa mas'ale ayaa xadiidkan marka uu ka bixiyey ibnu xajar marka meeshaan waa ishaaray masalada ugu dambaysa wuxuu yidhi fiiri wadacwa bnu baaal ayb wadacwa bni baطaal ana ashaaficiya ixtaja bixadiidi caطaa waa kan mursalka ah oo nebigu allahu akbar markuu yidhi kadib uu tegey kan dhahayo mursalka ah bixadiidi caطaa calaa jawaazi takbiiri اlma'muumi qabla takbiiri اlimaam ayuu shaafici u xujaystay qaala waxa uu yidhi fanaaqada aslahu shaafici asalkiisiibuu burburiyey asalkiisii waa maxayna faxtaja bilmursali mursal buu xujaystay shaafici mursalka inuusa xujaysannaa lagu yaqaanaa marka asalkiisii buu burburiyeyoo mursal buu xujaystay buu ku leeyahay mursalkana waa riwaayada cacaa ibni yasaar nebigu uu ka werinayo qisadan marka allahu akbar markuu yidhi kadib ayaa uu isxusuustay riwaayada dhahaysa laakiin mursalkaas waa la xoojiyey isagoo musnadana waa soo arooray isagoo mursalana waa soo arooray wuxuu yidhi warkaa marka mutacaqibatun weeyaan dacwada mutacaqabatun mid laga daba tegaayo waay buu yidhi bianna ashaaficiya laa yaruddu almaraasila muطlaqan bal yaxtaju minha bima yactadidu waalamru huna kadalika lixadiidi abi bakrata aladii dakarnaahu baabun ida qaala alimaamu baabun idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yidhaahdo makaanakum ay ilzamuu makaanakum meeshiinna jooga xataa rajaca intuu ka soo laabto intadaruuhu way suganayaan qaala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf isxaaq marka riwaayaadka bukhaariga dhan saas waaye hayru mansuub lama nisbaynin وجwز بن طاahر والجyاaني أنh إسحاaq بن maنصوr وbه جزم الmزي mزي تxفة الأشhراaفka taasuu جزمiyey إسحاaq بن maنصوr alkowsج inuu yahay وkunt أجawiز أنh بن raahuya anu waxaan banayn jiray ama aan اxtimaal gelin jiray inuu iبن raahuya yahay لثbuutihi fي musنadihi ayuu ku sugan yahay can الfaryaabiي إlىa an ra'ytu fي siyaaqihi lahu mغاayarة ilaa aan arkay buu yidhi siyaaqiisu muqaayaro inay ku jirto moxamed bnu yuusuf alfiryaabiyu waqad akhara albukhaariyu canhu bikayri waasitatin meeshan hadda waasida uga warinaa bukhaari isagoon bilaa waasida uga warinayana waa jiraa shaaxaa shalay baanu soo marnay qaala xadaanaa isxaaqu huwa bnu mansuur weeyaan qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa alawsaaciyu can izuhriyi can abi salamata bni cabdiraxmaan can abi hurayrata qaal uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay fasawa annaasu dadkii waxay simeen sufuufahum sufuuftoodii fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa baxay fataqadama waa hormaray wahuwa junubun isagoo junub ah uma qaala waxa uu yidhi calaa makaanikum meeshiinna laasima farajaca waa soo laabtay fakhtasala waa qubaystay uma kharaja wuu soo baxay wa ra'suhu madaxiisa isagoo yaqdiru dhibcaayo maaan biyo la dhibcaayo tamyiiz waa marka maaantaas wa ra'suhu madaxiisa oo yaqduru dhibcaayo ayb maaan biyo markaa haan u dhibcaayo fa sallaa bihim ayb yacnii yaqduru maau wajhihi maau ra'sihi madaxiisii biyihiisii yaa yacnii dhibcaaye fa sallaa bihim uu tujiyey markaa dadkiibuu saa ku tujiyey marka xadiidka macaanida laga qaadanayo waxaa kaloo ka mid a umuuraha saas oo kale ah inaan laga xishoonaynin ayb oo rasuulkii sala allahu calayh ali wasalama yacnii intuu dadkii hortaagnaa isagoo sidaa dadka u hortaagan ayuu xusuustay waa baxay waa soo qubaystay wax laga xishooda ma aha waxaa kaloo ay tusaysaa marka ayb baabu qowli rajuli maa sallaynaa baabu bayaani xukmi qowli rajuli qofka hadalkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay ou dhaho maa sallaynaa maanan tukanin yanii qofku maa sallaynaa ma dhihi karaa ibraahiimu naqaci baa diiday maa sallaynaa in la dhaho isaga marka wuxuu leeyahay marka inay arrintaa xugunkeeda in la dhaho caddaynteedii buu baab u samaystay marka bukhaari ladaa marka kala duwan shuraaxdu siday dhahayaan qofka haddii loo soo bandhigo oo la yidhaahdo inuu tukado war salaaddii maa tukatidaa layidhi isaguna wuxuu rabaa inuu salaadda akhiro cudurdaar buuna haystaa sharci safaroo kale uu ku jiraa maalan ama si kale cudurdaar buu haystaa salaaddii uu u jamciyo markaa salaaddii inuu dib u dhigo ayuu rabaa markaasaa waxaa la yidhi salaaddii maa tukatid markaas inuu yidhaahdo ma tukanayo ma aha ma usallii ma tukanayna iyo waxyaabahaas inuu yidhaahdo ma aha ee markaasoo kale wuxuu dhahayaa marka ta'khiirkiisii iyo cudurdaarkiisii ayuu sheegayaa ibnu rajab saasuu faa'iideeyey waxaana laga qaadanaa buu yidhi qisadii nebiga markuu soo fangeliyey usaama waa iyagoo marka sii maraayo dhex soo socdo habeenkii musdelifa waa tii usaama uu yidhi asalaata yaa rasuula allah salaada duka rasuulka ilaahayo markaa nebigana dibbuu u dhigayo waa akhiraaye markaasuu wuxuu yidhi asalaatu amaamaka salaadda hortaaday jirtaa oo u sheegay marka salaadda meesha lagu tukanaayey iyo in la akhiraayo u sheegay ma tukanaayo ma dhihin ma tukanaayo lama dhaho marka ayb taas iyadu marka haddii laguu soo bandhigo ma tukanaayo ma dhehaysid salaaddii marka waa cudurdaarkaagii baa sheeganaysaa ayb laakiin haddii lagu yidhaahdo weli ma tukateen ma tukanin waa dhihi karnaa waa dhihi kartaa weli qaala xadaana marka taasuuna markaad sheegi doonaa xadiidkeeda qaala xadaanaa abuu nucaym marka maa sallaynaa iyo faatatna salaaha in la dhihi kara iyo waxyaabahaas qofku hadduu fiiriyo maxaa ku jiro isdhihi karaa oo fiqhi ama faa'iide ah laakiin faa'iidooyin unbaa ku jiro shuraaxdu ay ka soo saaraan qaala xadaanaa abuu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa shaybaanu huwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can yaxyaa qala samictu abaa salamata yaquul ahbaranaa jaabir bnu cabdillaahi ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga jaa'ahu cumaru bnu lkhadaab ayaa u yimid yowma alkhandaq maalintii khandaqa faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo wallaahi baan ku dhaartee maa kidtu ma aanan sigin an usalliya inaan tukado xataa kaadat ishamsu taqrub ilaa ay ka sigtay qoraxda inay dhacdo maa kidtu waa kaadow oo damiir marka mutaxarik damiir rafco mutaxarik la geliyey oo mutasil ah kaadana marka khabarkeedu ficil mudaaric mujarad min an ayaa badan oo qaalib ah hadda laakiin maxaa la geliyey an ayaa la geliyey maa kidtu an usalliya buu yidhi luqada marka badan ee qaalibka maa kidtu usallii bay noqonaan casaaday cagsi isku yihiin kaadada casaa iyada in an la geliyaa badan in an la geliyo waa kaadadana in laga reeba anta khabarkeeda laakiin hadda meeshan luqadan waa waa ku jirtaa maa kidtu an usalliya marka maadaama riwaaye ahaan ay u sugnaatay waxa laga raba waxay tahay riwaaye ahaan ma u jirtaa mase ma jirta waa u jirtaa ayb wuxuu marka yidhi ibnu maaligna wuxuuba u deliishaday isaga luqa jirta inay tahay middaani ficilka kaada in khabarkiisa an la gelin karo deliil ayuu uga dhigay marka isaga marka xadiidka iyo waa waa shaahidu ka dhigtaa wallaahi maa kidtu ma aanan sigin an usalliya inaan tukanaayo xataa kaadat ishamsu qoraxda intay ka sigtay kaga dhowaatayba taqrubu kaadadan dambe sidii sax waxay ku timid qaalibka ay ku timid xataa kaadat ishamsu taqrubu baa layidhi an taqruba ma dhihin midaan wadalika bacdamaa afطara asaa'im wadalika kaagaasina wuxuu ahaa bacdamaa afطara asaa'imu ninkii soomanaa markuu afuray qoraxdu markay dhacday faqaala الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa sallaytuhaa anna ma tukanin maxalushaahidkiis marka meesha wallaahi baan ku dhaartay maa sallaytuhaa in la dhihi kara waxaa kala duwan marka marka adiga lagu bandhigo iyo marka adiga a iska warramaysaa kala duwan haddii salaadda tukan lagu dha ma tukanayo ma la dhahayo wallaahi maa sallaytuhaa waxyaaba marka dadku iska kelimaha dadku iska ilalaaliyaana iska jirto marka waa kutubahana waa ku arkee yacni dadkana waa iska qabaanba dadkeenna hadda haddii la yidhaha salaaddii ma tukatay ee uu tukaday muxuu dhahaana allaha aqbalou leeyahay waa tukaday ma dhahaayan wax dhibo ay leedahay male ha waa tukaday inuu dhaha wax dhibaato iyadana ma lahan waxyaaba marka waxaa jiro dadku si uun ayagu siyaabo kale ay kala jeedaan laakiin hadday badato badato isticmaalkeedu dadka tii kale waxay u arkaayeen dembi dembi iyo gef ama qalad bay u arkaayeen maahan marka qalad iyo gef fanazla الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waa degay ilaa buطxaana ayuu u degay wa ana macahu anoo la jiro fatawada'a waa weyse qaatay uma sallaa waa tukaday yacni alcasra bacdamaa qarabat ishamsu qoraxda markay dhacday kadib uma sallaa bacdaha almaqriba gadaasheeda ayuu maqribkii tukaday wixii waktiga iyo ku saabsanna horaan uga soo hadalnay baabu limaami tacridu lahu alxaajatu bacda aliqaama ayb baabu bayaani xukmi limaami imaamka xukunkiisa caddayntiisiibuu u baabaya tacridu lahu ay u banbaxayso alxaajatu xaajada ay u banbaxayso bacda aliqaamati iqaamada ka gadaale iqaamada ka bacdi xaajo iyo wax inay usoo banbaxaan ay la soo gudboonaadaan imaamka arrintaa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baabaya salaaddii baa la aqimay imaamkii baa dan soo gashay marka ay maxaa noqonaysaa qaala xadaanaa abu macmar cabdullaahi bnu camrin qaala xadaanaa cabdulwaaris huwa bnu saciid atanuuriyu qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu suhayb can anasin qaal uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay wanebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yunaajii rajulan qof uu la faqaayo fii jaanibi lmasjidi masaajidka dhinaciisa famaa qaama ma istaagin ila salaati salaadda sumata ay uma soo istaagin xaggeeda xataa naama alqowmu intay dadkii seexdeenba xadiidkan marka wuxuu tusayaa hadalkan intaan la aqimin ka hor ayuu nebiga galay labadan xadiid ee soo socota kan iyo kan kale inay isku mid yihiinaa la moodaya laakiin isku mid maahan kan si fiican u feeri wuxuu yidhi uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay wاnnabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yunaajii rajulan isagoo nin la faqayaa salaadii la aqimay la sheekaysanayo fii jaanibi lmasjid masaajidka geeskiisa famaa qaama ila salaati salaadda uma istaagin xataa naama alqowmu intay dadkii ka seexdeen yacni muddo dheer buu la hadlayo salaaduna cishay ahayd ilaa dadku ay ka gamaan meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa bacda aliqaama cudurdaar hadduu imaado sheeko imaamka uu galo inaan iqaamada loogu soo celinaynin oo iqaamadaani iyo salaaddii fasli dheer baa kala dhex galay ma la dhahayo tii hore umbaa lagu soconayaa iqaamadii hore mar labaad iqaamada laguma celinayo ayb tarjamadii marka xadiidkan oo ismudaabaqaynayaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alkalaamu hadal idaa uqiimat isalaatu salaadda marka la aqimo salaaddii haddii la aqimo hadalka la galo caddayntiisiiba u baabiya xukunkiisa caddayntiisii oo masaladan tii hore waxay uga duwan tahay middii hore marka sheekadaa socotay oo horreysay iqaamadii baa timid waa laiska sii wada sheekada waa iska sii wateen middaana laakiin waxa ay tahay hadalka in la bilaabi karo oo markii salaadda la aqima iyadoon hadal jirin salaaddii baa la aqimay kadib in war la bilaabi karo haddii xaaje iyo baahi ay keento qaala xadaanaa cayaashu bnu lwaliid wahuwa araqaam qaala xadaanaa cabdulaclaa huwa bnu cabdilacla saami qaala xadaanaa xumaydun qaala sa'altu haabitan ilbunaaniya can irajuli qofka ayaan weydiiyey yatakalamu hadlaayo bacdamaa tuqaamu salaatu salaadda marka la aqimo kabacdi salaadda marka la aqimo kabacdi qofka hadlaayo ayaan weydiiyey faxadaanii can anas bni maalikin qaal uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay facarada lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa usoo banbaxay rajulun nin ayaa usoo baxay nebiga faxabasahu nebiguu daahiyey oo xabisay bacdamaa uqiimat isalaatu salaadda markii la aqimay kabacdi riwaayadan marka feeri marka markii la aqimaayey salaadda nebigu sheeko ma haysanin markii la aqimaayey rasuulku sala allahu calayh ali wasalam wax sheeko ah kuma jirin laakiin markii dambe ee la aqimay kabacdi ayaa nin u soo baxay baahi iyo danbaa haysay geesu ula baxay sheekay marka bilaabeen tan marka tanna saas waay tii horena sidaasay ahayd taan hore marka sheekadaa horreysay iqaamadaa dhex ka timid middanna iqaamadii baa hormartay sheekadii baa dambaysay intuu marka waa keeni saxaabada tarbiyadoodana waa ku tuseen rasuulkii marka iyadoo salaaddii la aqimay kabacdi baa nin u yimid markaasuu gacanta ka qabsaday iyagii marka waa taagtaaganyihin say u sugaayeen markii uu usoo baxay ayay salaaddii la tukadeen nebiga sal l slam qof iyaga ka mid oo qayliyey iyo ma jirin nebiga tawaaduciisana waa ku jiraa meesha waa ku tusa isagoo salaad isu taagi rabo ayaa nin qariiba intuu u yimid riwaayadka qaar saasay sheegayaan abu daawuudka riwaayada u warinaya nin baa u yimid saaxiibu xaajo ahaay markaasuu yidhi dan baan kaa leeyahay gacantuu ka qabsada waa watay kibir iyo yacnii ummaddan horteeda iyo salaaddeeda dadka u taagan yihin ma dhihin nebiga sala allahu calayh waali wasalam marka labada rasuulkiina sida uu ahaa iyo sida saxaabaduba ay ahaayeen innagana safka inta laga simaayo lama sugi karan masaajidda qaar safka aada loo simo waxaa laga yaabaa dadku inay yidhahdaan salaadda naga gala waa daahsannahay ayb intaa marka wuxuu uga baxay abwaabtii ku saabsanayd abwaabtii ku saabsanayd aadaanka iyo axkaam markaa macaanidaas la xiriirto ayb wixii baab baabkan soo socda ka bilaabanayana salaatuljamaaca uga hadla salaatuljamaaca ayuu uga hadlayaa waxa baabkan markaa laga taga ka bacdi baabu wujuubi salaati aljamaacati jamaacada salaadeeda waajibnimadeeda caddaynteedii buu u baab yahay baabu wujuubi salaati aljamaacati jamaacada salaadeeda waajibnimadeeda caddaynteedu u baab yahay baabkan wa qaala alxasanu aharka meesha hore idinkugu dhigan intuu ku imaano halkaanuuna munaasib u yahay wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi in manacathu ummuhu hooyadii hadday ka celiso can ilcishaai cishaha fi ljamaacati jamaacada ku tukanayo shafaqatan dhimrin darteed iyo naxariis ay uga celiso wax kale maaha dhimrin unbis lam yutichaa ma adeecayo hooyadii oo daaco ku leh ma ku adeecayo taasoo kale bukhaari marka meeshan wuxuu baabeeyey salaatuljamaaca xukunkeeda waa jasmiyey iyadoo khilaaf uu ku jiro laogyahay waajibnimo ayuu jasmiyey liquwati daliiliha daliilkeedaa xoog badan daliilka waajib waajibka dhigaayo salaada jamaacada ayaa mid xoog badan ah liquwati daliili ayuu marka wuxuu u jasmiyey uu yidhi baabu wujuubi salaati aljamaaca ayb markaasuu weliba aharkan xasan ayuu keenay waana ku xoojiyey xasanulbasri aharkiisa wuxuu leeyahay haddii salaadii cishaha jamaaco inuu ku tukado ay hooyadii ku tiraahdo ha aadin jamaacada ma adeecayo waa aadayaa jamaacadii inaysa sunno ahayn ayaa meesha ka muuqata marka maxaa yeele hadday sunno tahay waalidka daacadiisa waajib waaye haddii camalkaanu uu sunno yahay inuu iska joogo oo hooyadiis maqlay ahaan lahayd laakiin ha aada marka uu leeyahay masaajidkii oo haad yaanu adeecin waxay tusaysaa waajib kaloo ilaahay leeyahay unbaa looga tegi karaa warkaa hooyada saddex qowl baana ku jirta salaada jamaacada qowl wujuub ayuu sheegayaa waa kan bukhaari ku tegey qowlna wuxuu leeyahy fardu kifaayo w shaafici iyo saasaa isaga yaa laga sheegay inay fardu kifaayo tahay dadka qaar hadday tukadaan kuwa kale dembiga waa ka dhacaa hadday ka wada tagaanna waa wada dembaabaya imaam maalik iyo abuu xaniifana sunno waayay leeyihin waajib ma aha sida xoogga badan adilada marka la fiiriyana wujuubkeeda xoog badan qofkii cudurdaar leh un maahani ninkii cudurdaar leh waa ka tegi karaa isaga cudurdaar buu uga tegaa darteed walidaalika jasminta bukhaari uu jasmiyey saasaa ka muuqato qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qur-aankuna daahirkiisu saasuu tusaa wa aqiimu salaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciin waxaa kaloo alla leeyay yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastaiicuun wayudcawna ila sujuud sujuudda yaa intee lagaaga yeeraana masaajidyada looga yeeraa qof meel kale loogama yeera waa inuu marka aqbalo yeeritaankaas uu yeelo iyo ibnu mascuud qowlkiisii uu yidhi qof aan munaafiq ahayn ma ka tegi jirin jamaacada munaafiq nifaaqiisa la ogyahay unbaa ka tegi jiray waxaan arki jirnay buu yidhi iyadoo qofka labada garba laga haayo oo safka lasoo istaajiyo xataa iyadoo isagooynan waajib ku ahayn ayuu aad ay ugu dadaali jireenoo isagoo garbaha laga haayo ayaa qofka safka lasoo istaaji jiray markaasuu salaada jamaacada ku oogi jiray marka jamaacada shicaar aad u weyn oo diintu ay leedahay waa qofku inuu fududaysto ma aha khaasatan salaada subax iyo cishahana uu sheegi doono qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa malikun can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye laqad hamamtu waxaan hamiyey an aamura bixatabin xaabo inaan amro in lasoo guro fa yuxdaba markaa lasoo guro uma aamuru aan amro bisalaati uma aamura bisalaati markaa aan amro salaaddii inaan amro fa yu-adanu lahaa loo adimo markaayb muxuu idiin dhigaa fayuadana fayu'adana lahaa loo aadaano markaa uma aamura rajulan qof aan faro fayaumma annaasa dadka tujiyo uma ukhaalifa aan weydaarto markaa ilaa rijaalin rag aan u weydaarto guryahooda fa uxariqu calayhim aan ku gubo markaa korkooda buyuutahum guryahoodii aan ku gubo ayb yukhaalifu ilaa ay ya'tiihi idaa qaaba canhum waa shayga qofku markuu u yimaado markuu ka maqan yahay u timaado waay ayb guryihii inaan marka u weydaarto ayaga fa uxariqa markaa aan gubo calayhim korkooda buyuutahum guryahooda aan ku gubo sidaasaan hamiyey oon ku fakeray xadiidku marka wuxuu tusayaa marka dad marka salaada marka la oogaayo iyagu guryahooda iskaga jiro guryahooda ku tukada amaba aan aan marka iyagu fududaysanayo xadiidku marka cuquubada noocaasoo kale oo gubid ah waxa keeni karo waajib laga tegay waayo qof sunno ka tegey cid cuquubadaas marsiinaysa ma lahan waa inay marka jamaacadu ay waajib tahay meeshaas waa meeshuu ka qaadanayo waaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayay low yaclamu axaduhum midkood haddii uu og yahay annahu yajidu inuu helaayo cirqan laf ayb samiinan buuran oo cayilan oo hilib badan uu ku yaallo ow amase mirmaatayni waxaa badan in la hoos dhiga miimka mar maataynina waa la dabdiyo laakiin ma badno ow amase mirmaatayni hilibka qoobka yacni ariga ariga qoobkiisa ama majintiisa ee dhexdeeda hilibka ku yaallo ayaa ayaa laga wadaa mirmaatayni xasanatayni mirmaatayn marka macno kalena waa leedahay waxaa lagu macneeyey qoryo ay marka qofka shiishka baranayo iyo uu wax ku tuurtuurto markuu bilowga yahay oo aan qiimo saas u badan aan lahayn labadaas waa lagu sheegay xasanatayni marka macnay u baahan tahay iyada marka shaygan waa la xaqiraya haddana in waa wanaagsan yahay la dhaho say isu qabana marka xasanataynidaa marka laba macnaa ku jirto alimaamu albagawi waxa uu yidhi alxasanu alcadmu aladii fi lmirfaqi mima yeli lbaqna yacni xusulka lafta xusulka ku taallo oo iyadu markaa caloosha xaggeedana la soo xiriirto oo dhanka caloosha soo xigto yaa la yidhaahdaa buu yidhi laftaas ayb laf marka yar waayo oo aan hilib badnayn ayb saasuu ku sheegay waalqabiixuna alxasan kaas waaye alqabiixna waxaa la yidhaha alcadmu aladii fi lmirfaqi mimaa yeli ilkatif lafta xusulka ku jirto oo cududda xaggeeda xigto taasna waxaa la yidhahdaa qabiix buu yidhi xasanatayni marka wuxuu u jeedaa laba lafood oo kuwa xusullada ku jira ah oo aan hilibka hilib aan lahayn ayb haddii marka sidaa loo macneeyo waxaa weeyaan mirmaatayni baa laga bedelaan low yaclamu axaduhum midkood haddii uu ogyahay annahu yajidu inuu helayo cirqan samiinan laf buuran ow amase mirmaatayni hilib labada yacni qoobka ariga dhexdiisa ku jiro xasanatayni laf xusulka dhankiisa caloosha soo xigto jirto haddii uu heli lahaa xasanatayni marka iyadana waa laga bedela mirmaatayni baa laga bedelaa haddii kale oo layidhaha mirmaatayni lagu fasira macnihii kaloon sheegnay qoryahaas ay ku shiish bartaan laba qori oo kuwa lagu shiish barta hadduu heli lahaa kuwaasoo xasanatayni waa laga sifaynaa markaas kuwaasoo aad u fiican ayb la shahida alcishaaa cishaha ayuu xaadiri lahaa imaan lahaa ayb macnahaas marka culaysaa ku jira macaanidaasay leedahay marka kelmaddan xasanatayda shuraaxdu saasay leeyihiin xadiidka marka waxaa macnihii u tarjamay baa ku cadoo salaadii jumcada waajibnimadeeda waajibnimada meesha laga qaadanayana waa waa guryahoodii oo uu damcay nebiga inuu ku gubo shay marka sunno ah laga tegayna saa inaanu u yeelaynin ayaa cad qolada marka waa sunno iyo fardu kifaayo waayo iyo kuwa dhahay iyagu waxay ku jawaabayaan xadiidkan waxay leeyihiin wuxuu ku soo arooray jumcada jamaacada maba ahan ibnu rajab marka macnaha sax maahan buu yidhi inuunan sax ahaynna waxaa ku tusay cishahaba la sheegay xadiidkii markii lasoo sheegay cishihii baa la sheegay cishaha jumco mia marka isaga ma ahan jumco waxa laga hadlaaya marka waa salaadaha faradkao caadiga ah maahan jumco keligeed jumcadu iyadana baab kaley leedahay qofkii saddex jumco isku xigto tahaawun iyo fududaysi uga taga qalbigiisa la daboolaa iyada qolo kale waxay yidhaahdeen munaafiqiintu uu xadiidkan ka hadlayaa dad gaar ah oo munaafiqiin ah oo iyagu aan salaada imaan jirin aaminsanayn ama qalbiga nifaaq ka qabo ama nifaaq macsiya qabo ayay ahaayeen ayay leeyihiin taasna iyadana waxaa loogu jawaabay rasuulka sala allahu calayh waali wasalama dadkan munaafiqiinta maba ciqaabi jirinoo waa iska dayi jirayba oo maxamed asxaabtiisuu dila ayaan lagu sheekaysanin buu dhihi jiray ayb kuwaasna marka iyagu waxba ma aysan muujiso jirin waa qarqarsan jireen wuxooda tan marka waa inay ka duwan tahay oo cuquubo ka duwan yani ficil ka duwan inuu yahay macnahaasna marka saasaa iyada lagu jawaabay waajibnimada farducayn inay tahayna imaam axmeda a'immada afartaa qabo taabiciintana xasanulbasri iyo cataa iyo a'immadaas ayaa qabaan waana xoog badan tahay yani waajibnimadeeda sharax fara badan oo marka meesha ku dhigay baabu fadli salaati aljamaacati jamaacada salaadeeda fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wa kaana alaswadu aswad bnu yaziid annaqaci wuxuu ahaa idaa faatathu ljamaacatu jamaacada hadday ka tagto dahaba ilaa masjidin aakhara masjid kale ayuu tegayey hadday masaajidkan jamaacadiisii dhaafto mid kale ayuu aadayey leyth bnu abi sulaym ayaa waxaa laga sheegay masjid hadday jamaacada ku dhaafto wuxuu kiraysan jiray dameer si uu mid kale uga gaaro oo jamaacadii weli ku jirto sidaasuu samay jiray ayb marka dad fahmayay ahaayeen macaanida ay leedahay yacni salaada iyo jamaacada qiimaheeda iyo waxyaabahaasay fahamsanayeen ayb wa jaa anasu wa jaa'a anasun anas waxuu yimid ilaa masjidin masjid qad sulliya fiihi lagu tukaday dhexdiisa masaajid laga tukaday buu yimid faadana waa adimay wa aqaama waa aqimay wasallaa jamaacatan buuna ku tukaday labadan aharba wuxuu u keensaday jamaacada laba mas'alo inuu uga hadlo masjid hadday jamaacadiisa ku dhaafto mid kale inaad raadsan karti mas'alada labaadna wuxuu u keenay masaajid jamaaco laga tukadayoo ku dhaaftay jamaacadiisii hore mid labaad in laga samay karan ayuu bukhaari u keensaday oo aynan dhib lahayn masaladaas dambena waa isku khilaafeen a'immada tirmidi sida uu sunankiisa ku baraarujiyey uu ku sheegay in badanoo salafka ka mida waxay ku tageenoo imaamu shaaficina uu ku jiro inaan la oogin jamaaco labaad ayay ku tageen xadiid marka waxaa jira marfuuc ah laakiin daciif ah oo aan ansixin ibnu rajab sidau tilmaamay oo dhahaya nebigii ayaa salaaddii marka cudurdaar uga soo daahay iyadoo laga hor tukaday buu yimid masaajidkii ma gelina guriguu ku leexday xadiidkaa waa daciif ma ansixin cinda kaiirin min ala'ima ayb isagaana faysal kala bixin lahaa midda kale masaajidkii maba soo gelinba nebigee masaajidkii maadaama aan uunan soo gelin gurigiisu iska aaday markayb mid kaloo saxiixa jira markuu tirmidii uu wariyey oo dhahayo min xadiidi abi saciidin alkhudri waa soo galay ninbaa soo galay iyadoo jamaacadii ka baxday markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa ninkan ku sadaqaysanayo la tukado abubakaraa kacay jamaacay sameeyeen ay ku tukadeen xadiidkan marka nas ayuu masalada ku yahay dadka qaar baa waxay leeyihin xadiidkan deliil ma u noqonayo sababta waxaa la rabaa bay yidhaahdeen dad laba qofoo soo daahay labadooduba soo daaheen inay jamaaco labaad sameeyeenaa la rabaa bay dhehen xujo waayo waxaasilahayna ma dhihin rasuulkiina ma dhihin wax laysku hayaana jamaaco labaad suuradeed ma la keeni karaa waay suurada wax laysku hayaan dadka tukanaaya shaqal dadka tukanayo masale laysku khilaafsan yahay taas ma aha mid hore u tukaday hadduu jamaaco nin kale la sameeyo jamaaco labaad waa la oogay masaajidka waa laga oogay haddii nin soo daahay nin kale intuu u kacay ay isla tukadeen kana sunno u tahay kana farad u tahay suuradii jamaacada waa la helay xadiidkaasna salafku waxay u deliishadeen qaar badan oo ka mid a jamaaco labaad in lagu oogi karo masaajidka aharkan anasna isaguna saanuu sheegayaan aharka anas bacdi alculamaa waxay dhaheen waxaa lagu xambaarayaa masaajidyada suuqa iyo oo jamaacaadku iska daba yimaadaan oo imaam raatiba aan lahayn iyo ayaa lagu xambaarayaa baa layidhi marka ixtimaal waayo taas naftirkeeda ilzaam man laga dhigi karo bal xadiidkan qisadan anas wa jaa'a anasun ilaa masjidin riwaaya waxay sheegayeen masjidi bani rifaaca xaafad masaajid ku yaallo ahaa xaafad suuq masaajid ku yaallo maba aha masjidu bani rifaaca qole heblaaye masaajidkooda waa masaajid marka jamaaco lagu oogo oo marka masjid meel la maraayo ku yaalla inuunan ahayn yay tusaysaa riwaayadaas marka wax dhiba male haddii qofka uu keligiis tukanayana isagoon dadka rabshaynin keligii ha tukado hadday dadku jamaacaysanayan iyaga laftirkooda iyagoon dadka rabshaynin ha jamaacaysaan masaajiddii marka fawda mararka qaar ka dhacdo dad jamaacaysanayo mid yiraa bidco waayo waxaan yani ay marka bidco waayo intee laga keenay iyadan a'immada waa isku khilaafeenaan joognaa laakiin waa bidco madmuum ah xaggeen laga keenayna dadkii iyagiibaa u fahmaya waxaas ayb dadka qaarkoodna markay arkaan nin dhahayo ani keligeen si tukanaa jamaaco labaad ma samaynayo qof in la dirqiyo maaha masalada waa laysla baari karaa laakiin in la yidhaahdo waa qaldan tahay wax cusubaa la timid isagana maaha marka haddii jamaaco labaad la oogana laa ba-sa waana sida raajixa ah nusuusta marka la fiiriyo iyo yacnii nusuusta caamka iyo tan ee qisadan oo hadda xadiidkan aharkan uu bukhaari keenay isaguna sidaasuu qabaa imaamu albukhaari maxaa yeelay aharkan macnihiisu aaaarta wuxuu u keensadaa inuu xujaysto macnahaasaa marka ku jiro ibnu rajab isaga faa-iido kaloo fiican buuba keenayo waxa uu yidhi arrintan ka hadalkeedu wuxuu bilowday buu yidhi wakhtigii reer bani umaya umaraau bani umaya waxaana laga cabsanayay buu yidhi ifti'aad iyo fitna iyo oo haddii la yidhaahdo jamaaco labaad iyo mid saddexaad iyo halayska oogo waxaa laga yaabaa dad ayagu qasadkoodu inay jamaacada kas iskaga daahiyaan liajli imaamkaas waa gaal lama tukanayno annaga imaamkaas waa faajir ma lala tukan karo darteed inay dad gadaal isugu dhigaan markaasay ku tukadaan markaasoo kale marka waa in la joojiyaa maxaa yeelay saddan lidariica ayaa imaanay ayaa ayaa imaanaysa macnahaasaa ibnu rajab ishaaray ayb fatxulbaarigiisa haddaan marka cabsidaas jirin ama dhibkaas uunan jirin ictiqaad xumo iyo dibu dib isu dhigid iyo aynan jirin laa ba-sa hadday dadku markaas jamaacada iyagoo dadaalaya soo gaari waayeen inay isla tukadaan man yatasadaqu bi hada nebigaba sala allahu calayh waali wasalam sidaasuu yidhi qala xadaana cabdاllahi bn yuusuf qaala akhbarana maliku can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal salaatu اljamacati jamaacada salaadeeda tafdulu way ka dheeraadsan tahay salaata alfaddi qofka keligii salaada uu tukado bisabcin wacishriina daraja labaataniyo toddoba derajo xadiid ibni cumar labaataniyo toddobu sheegayaa marka salaada jamaacada lagu tukaday midda keliga lagu tukada tan jamaacada labaataniyo toddoba derajay dheeraanaysa xadiidkan qolaa marka waxay u deliishatay salaatu ljamaaca sunna inay tahay xaggou ka tusaa waxay yidhaahdeen ninka keligii tukado hal derajaa loo sugay isaga ma fahmaysaa marka laakiin haddii hal derajo in loo sugo inuu waajib kale ka tegey yacni ma diideysan isagoo hal derajo leh waajib kale in loo qabsado ma diideyso xadiidku warkoodu waxaa xujo uu ku noqon karaa ama ay uu imaan karaa qolada iyagu dhahayaan salaad ma ansaxayso haddaan jamaaco lagu tukanin mana badna dadka sidaa dhaha laba marka inay kala saaran tahay qofkan keligii tukada waa ka ansaxay salaadda laak waajibuu ka tegey waa sida loo badan yahay sida yacni badan w xoogga badan amase in la yidhaahdo maya oo salaadiiba hadduu isagoo awoodi kara jamaacada ounan imaaninoo keligii tukado salaad xataa kama ansaxayso ibnu taymiya laftirkiisu saas waxaad moodaa inuu qabo sidaas qofkii keligii tukada isagoo jamaacadii imaan karo salaad inaynan ka ansixaynin qoladaasaa marka waxaa la dhihi karaa kan baa lagu xujayn karaayo hal derajaa loo sugay see salaad aynan uga ansixin marka hal derajaaba loo sugay salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfadli ibnulqayim isagu marka wuxuu yidhaahdaa afdalu afcalu tafdiil laysa calaa baabihi waa yidhahda asxaabu ljannati yowmaidin khayru mustaqaran wa axsanu maqiilan haddii la yidhaha marka wa axsanu iyaga ayaa ka wanaag badan xagga harsiga iyo meel la harsado ahlu jannaha ku wanaag badan oo ahlu naarka uga wanaag badan ma waxaa laga fahmaya ahlu naarkuna inay meel fiican haystaan laakiin laga fiican yahay malma fahmayuu leeyahay afcalu tafdiil laysa calaa baabihibu iyuu ku xambaaray calaa kullin qofka keligii tukada salaadiisa oo ansaxan laakiin waajib inuu ka tegay waa suurtagal qaala xadaana cabdulahi bni yuusuf qaala akhbarana leyt qaala xadaanii ibnu lhaad can cabdillaahi bni khabaab can abi saciidin alkhudriyi anahu samica anabiya sala allahu alayh ali wasalam yaquul salaatu ljamaacati jamaacada salaadeeda tafdulu way ka dheeraanaysaa salaata alfaddi salaada keliga lagu tukado bikhamsin wacishriina daraja labaatan iyo shan darajo qاla xadaثna muسى بن ismاعيil qاla xadaثna cabdالواxid qاla xadaثna الأcmش qاla samictu abا صاlxi yquul samictu abا hurayraةa yquul qاla rasuulu الlahi slى الlه عlيه alي wsلm salaaةu الrajuli qofka salaadiisa fi اljamاcaةi uu ku tukado tuضacafu waa loo laablaabaa waa la laablaabaa calىa salaatihi salaadiisii baa laga laablaabaa fii beytihi uu ku tukado gurigiisa wa fii suuqihi uu ku tukado suuqa oo aan masaajid ahayn waay laakiin wax laga hadlaa ugown masaajid suuq ku yaala hadduu ku tukada jamaaco waa ugu xasilay horaan usoo sheegnay hamsan wacishriina daraja khamsan wacishriina dicfan labaatan iyo shan laablaab wadaalika kaagaasina xaasilun lahum mid u xasilayo waaye iyaga annahu idaa tawada'a haddii wadaalika kaagaasina annahu idaa tawada'a haddii uu weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada uu hagaajiyo weeyaan uma kharaja ila almasjidi masaajidka uu u baxo laa yukrijuhu aynan bixinaynin ila salaatu salaad maahane lam yakhdu ma tallaabsanayo khudwatan tallaabo ilaa ruficat lahu waa la kor yeelaa bihaa iyada sababteeda darajatun ayaa loo kor yeelaa waxuda canhu waxaa laga hoobiyaa xaggiisa bihaa iyada sababteeda khadi'atun gaf fa idaa sallaa haddii uu tukado lam tasal ilmalaa'ikatu malaa'igta ka zuuli mayso tusallii calayhi inay u ducaynayso maadaama fii musallaahu inta uu musallihiisa dhexdiisa yahay meesha uu ku tukaday inta uu joogo taquulu malaa'igtu waxay leedahay allahuma salli calayhi ilaahu u naxariiso allahuma arxamhu u naxariiso walaa yazaalu axadukum midkiin ka tegi maayo oo ka zuuli maayo fii salaatin salaad dhexdeeda inuu yahay mantadara asalaata muddata intidaarihi in allaale muddada muddo allaale muddada uu suganayo asalaata salaadda intuu suganaayo salaad unbuu ku jiraa marka xadiidkanna marka jamaacada fadligeeda iyo ka hadlayaa wabilahi towfiiq sal allah sala alla alay